waa mahadsantaha saaxiib annaga waxaan ku sugannahay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho laba saac iyo bar saacadda marka eed caawa ayaa waxaa hal mar laga maqlay rasaas xoogan deegaanka la dhaho ceelka arbico oo dhanka iyo badda ka xigta ceelasha biyaha dagaalku wuxuu ahaa mid rasaas xoogaa fudud cambaarlis waa u gidaarsaday intaasi kadib wuxuu isku bedelay madaafiic xoogan oo u ekeed in laba dhinac ay iswidaarsanayaan madaafiic aada u xoogan ayaa waxaa laga maqlay deegaanada ceelasha biyaha iyo meelaha ka dhadhow deegaanka ceelka arbico waxaa fariisan ku leh ciidamada nabad ilaalinta midooda africa gaar ahaana kuwa burundi hadda daqiiqado yar ka hor ayuu joogsaday madaafiicda inkastoo madaafiicda aada xoogeeda looga maqlay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho waa sax iminka waa xilli haween ah ma suuragelayso in la ogaado wax khasaare ah deegaanka xoogaa u jiro ceelasha biyaha iyo sidoo kale xilliyada habeenkii ah dagaalada markay dhacaan ma suuragal maahan in la ogaado waxyaabaha ka dhasha dagaalka iminka way yaro degan tahay